madaxweyne musabixii la doortay waxaan islahayn wax badan oo uu sheegay oo uu islahaa waa qabanayaa baa qabsoomaya runtii tii ugu horreysay ee ahayd sixir bararka iyuu yidhi waxbaan ka qabanayaa wax allaale wax ka qabsoomay ma jiraan waaba ka dartayba waxaa lii geelu darantii kuma daranin waaba kaga daray waxaan u anigu arkayaa inan la taaban meeshii ay ahayd baashu meeshii ay ahayd waxqabadku iyo ay ka jirtay dhibtu ka imanaysa inan la agmarin in lagu habsaamay shirkado shirkadda dahabshiil iyo shirkadda telesom oo aan anigu u arko inay yihiin labada shirkadood ee somalilan ugu ugu wax soo saarka badan xagga shaqaalaha matalan boqolkiiba waan is leeyahay anigu lixdan ama boqolkiiba konton labadaa shirkadood baa wixii ka soo gala dalka soo gala kowka ah ma ahayn markaa horta iyaga in xoog la saaro oo la yidhaahdo iyaga weeye dhibto iyaga dhibto maaha anigu waxaan leeyahay xukuumaddu waa ku fashilantay sixir bararkii waa ka sii daray maanta meel walba xaafad walba waa waa saamaysay sixir bararkii waa saameeyey saaban qaybsigiina dee wixiiba wuxuu ka dhigay anigu oran maayo jeegaanta oo jeegaantu waa habaar marka roobku da-ayo dee roobka ku dhalataa roobka markaasuu qaadaa laakiin xulufadii baan leeyahay anigu isxulufaysatay ayuu wuxuu farta ka saaray matalan isagu wuxuu ahaa dee waa nin awala habar awala madaxweyne ah dadku wuxuu islahaa beenuu habar awal ma labuu siinayaa mase mid buu siinayaa ma dhicin sacad muuse wuxuu siiyey labo ciise muuse wuxuu siiyey labo wasaaradaha dadbanna waa waa la sheegayaa wasaaradda matalan wasaaraddii durista iyo iyo iyo hawada iyana dee wasaarad bay haydo reerku siiyey maxkamaddii sare siiyey wuxuu siiyey janankiibuu siiyey dee waxaasoo dhan lagama filay cadaaladda maaha cadaaladda waxaa ahayd halkii cigaal inuu istaago yidhahdo war anigaa madaxweyne ka horena waan ugu sheegay madaxweyne waxaan ku yidhi halkii cigaal istaago waxaa tirahda meesha anaa madaxweyne ka ahe anaa dadka waxu qaybinaya waxaan u aragnaa markaa inuu naga qaaday annaga oo harti ka qaaday gaar ahaan warsangeli inuu ka sii qaaday baanu aragnaa dagaalku la qaaday ee tukaraq lagu qaaday anigu si xuma arkayn xadkaa la qaban xadka waa la qaban karaa somalilan xadkeeda inay xidhato waa waa waa sax laakiin dee xalka dagaal laguma xidho xadka waxaa lagu xidhaa wadahadal dadka oo la kasbado matalan markii hadda aynu doorashada gelaynay sanaadiiqdu waxay gaadheen baran bay gaadheen waxay gaadheen taleex bay gaadheen intaaba nabad bay ku gaadheen intaaba hadday nabad ku gaadheen oo intaaba laga codeeyey oo intaaba sanaadiiqdii tagtay waxa ahayd inta dambe inay ku tagto nabadgelyo in dadka lagu diiwaan geliyo nabadgelyo inuu kasbado madaxweyne xukuumaddu kasbato shacabka wuxuu ugu dhaartay oo ballan qaaday inuu dadkaa dhex iyo xaquuq siman iyo cadaalad ugu shaqaynayo ma aragno annagu haddaan ka soo qaato qolada harti waxaanu arkaa inuu fogeynayo madaxweynuhu dagaalkan uu ku qaadana uu yahay fogeyn iyo isdiiwaangelin iyo codayn baanu arkaan